أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan in shaa allah waxaa ka mid a eedaysanaha saddexaad cabdiraxmaan dhoobi da'diisu tahay afartaniyofar-jeer
maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo xukun xaduridda ah ku fulisay koox jawaasiis ah oo la shaqaynaya sirdoonka cadowga geestayna jariimooyin kala duwan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sarkaal sare oo ka tirsan booliiska kooxda riddada soomaaliya oo dhaawac daran uu ka soo gaaray qarax ay mujaahidiinta kula beegsadeen gudaha magaalada muqdisho waxaa kale oo barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu haynaa xalqadii saddexaad xalaqaadkii mawaacid ramadaaniya oo aan idiin soo gudbinaynay tan iyo intii lagu guda jiray bisha ramadaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سير واشتقي عزا وفخرا سري قيد التراخي وادخلوا اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا
waa habeennimo axadah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday sarkaal sare oo ka tirsan booliiska kooxda riddada soomaaliya qaraxan oo ka dhacay degmada shibis ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari uu la socday murtadka lagu magacaabo jenaraal cabdirasaaq afguduud oo ahaa taliyihii hoggaanka caafimaadka ee booliiska kooxda riddada soomaaliya waxaana qaraxaasi ka soo gaaray murtadka dhaawac aad u daran iyadoona uu goobtaasi ku basbeelay gaarigii uu la socday wixii warara ee ku soo kordha beegsiga murtadkaasi insha allah waan idiin soo gudbin doonaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa fagaaro ku yaala magaalada kuunya barrow shan ruux ku fulisay xukun xaduridda ah kadib markii ay qirteen dembiyadii lagu soo oogay ee ahaa la shaqaynta cadowga allah iyo in ay u fududeeyeen weeraro ay ka geysteen wilaayaadka islaamiga ah haddaba ku soo dhowaada xukunka maxkamadda alxamdu lilaahi alqaa'il fii kitaabih يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ujeedu caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah kow aadan iimaan gaabow aadan baasto da'diisu tahay labaatan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaashuus lagu shaqaynayay murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weeraro ka dhacay beerxaani intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana aadan iimaan gaabow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jubbaland gaar ahaan ciidanka danab iyo kuwa jubbaland jaajuusnimada waxaa ii soo bandhigay nin la yidhaahdo xasan cali boorow oo ka tirsan ciidanka jubbaland waana ka aqbalay wuxuuna igu xidhay laba nin ka tirsan saraakiisha jubbaland oo kale ah mahad farogurow oo ka tirsan ciidanka jubbaland iyo cabdi safar oo haysta qayb ka mida ciidanka danab ee hoostaga maraykanka shaqadaydu waxay ahayd sahmin ilaalo iyo hog aruurin shaqooyinka aan beerhaani kala qabtay waxaa ka mid ah kow ciidanka danab ee maraykanka maamula waxaan la fuliyey afar weerar oo ay ku soo qaadeen beerhaani waxayna ka geysteen dil iyo dhaawac intaba mar waxaan ka soo wadi jiray bannaanka magaalada marna gudaha ayaan ka hegi jiray labo ciidanka maxadfargurow ee jubbaland waxaan la fuliyey ilaa lix weerar oo ay ku soo qaadeen isla beerhaani waxayna ka geysteen dil iyo burburin hantiyadeed muddada aan la shaqaynayay waa saddex sano bishii ayayna wax yar ii tuuri jireen eedaysana labaad waa maxamed abuukar cusmaan da'diisu tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka sirsan jawaasiista saleebiyiinta maraykanka iyo murtadiinta jubbaland intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana maxamed abuukar cusmaan wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqaynaya jawaasiista maraykanka shaqadan jaajuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta kismaayo ku sugan ahna maamulaha harunta dhaqancelinta waana ka aqbalay kadib wuxuu idii diray inaan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta kadib waxaan soo aaday jamaame muddo yar markaan joogay waxaan u gudbiyey yar ka tirsan xisbada jamaame oo la yidhaahdo cabdiraxmaan dulyadeen nambarkiisa sidaas ayaana lagu duqeeyey kadib waxaan ku laabtay kismaayo waxaana is aragnay ahmed oo ahaa maamulaha dhaqancelinta waxaan ka soo qaaday saddex moobeel oo shareeho ah jamaame ayaan ku soo laabtay kadib waxaan gudagalay inaan moobeelladii meel dhigo waxaana kala dhigay goobaha kale ah kow mugaambow meel far uu fadhiisto yar maaliyadda ayaan dhigay kadib waa la duqeeyey wuuna ka maqnaa labo midii labaad guri ku yaallo qamsuumo ayaan dhigay dhallinyaro ayaa galaysay waxaan u maleeyey in mujaahidiintu degan yihiin in la duqeeyey iyo in kalena ma ogi saddex middii saddexaad koontaroolka jamaame meel u dhow ayaan dhigay koontaroolka ayaana la damacsanaa rag ayaa joogay waan tegi waayey kadib meeshii cidlo ah ayaa la duqeeyey kadib waxaan aaday kismaayo waa la ii xihay waxaa la ii geeyey xarunta nabad sugidda fi'ad muddo yar kadib waxaa la ii wareejiyey xarunta dhaqancelinta meeshaas ayaa waxaan isku abbarannay nin la yidhaahdo nuur cumar oo ka mid ah kuwa dhaqancelinta wuxuuna ii soo bandhigay inaan uga soo shaqeeyo wilaayada jubbooyinka gaar ahaan jamaame iyo nawaahigeeda lacagna uu igu siiyo waan ka aqbalay intii dhaqancelinta aan ku jirayna waxaan la howlgali jiray ciidamada ruuxaanta kadib waxaan soo aaday jamaame waxaana bilaabay xog gudbin kadib nuur wuxuu igu xidhay axmed oo aan horay soo wada shaqaynay axmed ayaan shaqadii halkii kala sii waday shaqooyinka aan la qabtay waxay kala ahaayeen kow waxaan u gudbiyey xog dhowr guri ay deggan yihiin rag mujaahidiin ah labo waxaan u sahmiyey meel ay diyaarad ku soo degi karto saddex waxaan u gudbiyey oo kale goobo kala duwan oo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta kadib amed wuxuu ii soo dhiibay saddex shariixo waxaana kala dhigay goobaha kale ah midda koowaad waxaan dhigay xarunta degmada jamaame daaqad ayaan saaray xilli maqrib ah kadib afar saa habeennimo waa la doqoeyey midda labaad waxaan saaray mootada yar la yidhaahdo cabdulaahi jiibiyow oo aan saaxiibo ahayn waxaana lagu duqeeyey inta u dhexaysa jamaame iyo jilib isaga iyo yar kale oo rakaab ahaa midda saddexaad waxaan saaray gaariga suldaan maxamed cabbaas xilli subax ah duhurkiina waa la duqeeyey sidoo kale axmed waxaan u gudbiyey nambarada iyo xog rag ka tirsan mujaahidiinta waxaan u tashkiiliyey kuna xidhay afar qofood dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag waxaana la shaqaynayay muddo saddex sano ah eedaysanaha saddexaad cabdiraxmaan geedi aadan cabdiraxmaan oobi da'diisu tahay afartan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqaymo ka dhacay magaalada bu'aale intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdiraxmaan geedi aadan cabdiraxmaan oobi wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa run inaan la shaqaynayey jawaasiista maraykanka anigoo joogo magaalada jilib waxaan kulannay nin lagu magacaabo doctor ayuub wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaajuusnimo ah waan ka aqbalay kadib waxaan soo aaday magaalada bu'aale si aan shaqadii u bilaabo xogna aan u aruuriyo muddo kadib waxaa magaaladii igu imaaday doctor ayuub wuxuuna ii dhiibay laba shareexo wuxuuna i baray sida loo isticmaalo kadib wuxuu igu yidhi goobta aad dhigayso isoo wac ii soo sheeg hadday tahay machad ama guri ama meel ay rag isugu yimaadaan intaba kadib shareexooyinkii waxaan kala dhigay goobahan soo socda kow machadka qurdubo waxaan dhigay hal shareexo xilli maqrib ah kadib markaan ogeysiiyey doctor ayuub waana la duqeeyey goor saddex saaxbiinnimaa midda labaad waxaan dhigay guri ay degganaayeen rag dacwadda xilli maqrib ah ayayna ahayd derbiga guriga ayaan geliyey waxaana la duqeeyey cishaha iyo maqhribka inta u dhexaysa intaa kadib waxaan bilaabay in aan u tashkiiliyo jawaasiis asaga la shaqaysa waxaan ku xidhay saddex naagood oo degganaa bu'aale muddada aan la shaqaynayena waa sannad iyo bar eedaysana afaraad xuseen xasan xuseen da'diisu tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqaymo ka dhaceen wilaayada shabeellada hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana xuseen xasan xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayo ciidanka maraykanka hoostaga bangaraab maalin maalmaha ka mid ah anoo joogo boos dhuxul eeriyada yaagdoomaar ayaa waxaan isbarannay nin la yidhaahdo ooyow oo tawbakeeno ahaa sida uu ii sheegay towbadana dhabka ma ahayn kadib wuxuu igu yidhi shaqo ayaan kuu haayaa haddii aad diyaar u tahay waa maxay shaqada ayaan ku idhi wuxuu ii sheegay qolada bangarafta inuu igu xidhayo waan ka aqbalay wuxuuna igu xidhay bangarafta deggan beledoogle waxaana kula heshiiyey in aan u soo gudbiyo xog xogta mujaahidiinta shaqooyinkaan u qabtay waxay kala yihiin kow yaagdoomaar oo afar jeer ay soo weerareen aniga ayaa u qaabilsanaa xogta iyo saxminta intaba labo leego waxay soo weerareen siddeed jeer dil dhaawac iyo hantaburburin ayay ka geysteen dhammaan siddeedda weerar aniga ayaase lahay intaa kadib waxaan ku biiray al-shabaab si aan la ii fahmin shaqadana iigu fududaato saddex bilood markaan ka mid ahaa mujaahidiinta ayaan jaajuusnimadii dib u bilaabay howlgallada aan la fuliyey waxay kala ahaayeen sida tan kow waxaan farmuuqay nin la dhihi jiray aadan bagaaso oo shacab ahaa leegana degganaa waxaana ku idhi wilaayada ayuu la shaqeeyaa gurigiisa ayaan tusay way soo weerareen guriga ayay kala baxeen kadib bannaanka ayay ku dileen labo waxaan xog ka gudbiyey leego maalin uu suug ka jiray kadib way soo weerareen waxayna meesha ku dileen afar qofood saddex laba jeer ayaan xog ka gudbiyey beledul aamiin iyo nawaaxigiisa wayna soo weerareen afar sidoo kale waxaan u gudbiyey afar qof ka tirsan mujaahidiinta intaas kadib waxaan soo qaaday afar shareexo oo loogu talagalay afartii nin ee aan nambaradooda gudbiyey waxaana bilaabay in aan fursad ku raadiyo raggaas maalin ayaa waxaan arkay nin ka mid ah raggii wuxuuna ii sheegay in ay safar u socdaan isaga iyo rag kale wuxuu igu yidhi na raac haye ayaan ku dhahay waxayna wateen saddex mooto kadib waxaan wacay nimankii waxaan u sheegay in raggii qaarkood ay safar yihiin waxay igu dhaheen saar alaabtii kadib laba shareexo waxaan kala saaray laba mooto midna waxaan geliyey jaakad uu watay nin ragga ka tirsan kadib waxaan ku wareejiyey nin kale oo aan isla shaqaynaynay wuxuuna u gudbiyey ragga waddada ay ku bixi doonaan waana la duqeeyey lix qof ayaana ku shahiiday intaas kadib waxaan shaqo u aaday beledul aamiin shareexadii ii soo hartay horay ayaan u qaatay tuulada markaan tagay ayaa waxaan ku arkay maclin bilaal oo ahaa daaciga degmada wanlaweyn iyo qaadiga degmada shee cali waxayna wateen mooto safar ayay ahaayeen shariixadii ayaan u saaray mootada isla markiina waa la duqeeyey labadoodana way ku shahiideen mar kale waxaan shan jeer u gudbiyey xog ku saabsan rag ka tirsan mujaahidiinta oo ku sugnaa moottoortorow shan weerar ayayna ku soo qaadeen dadna way ku afduubteen kadib waxaan go'aansaday in aan toos ugu biiro bangaraafta kadibna waa la ixiray muddada aan la shaqaynayay waa sannad iyo toddoba bilood eedaysanaha shanaad raage cabdi cali da'diisu tahay soddon jir ninkan waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus u shaqeeya saliibiyiinta maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana raage cabdi cali wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayo jawaasiista maraykanka shaqadan jaajuusnimo waxaa ii soo bandhigay liibaan nuur oo ay aqoon naga dhexaysay waana ka aqbalay kadib wuxuu ii geeyey doctor ayuub oo joogay isbitaalka wilaayada jilib doctor ayuub wuxuu igu yidhi waxaa lagaa rabaa shaqo wixii lagaaga baahdo inaad qabato waan ka aqbalay kadib wuxuu igu wareejiyey xudayfe oo markaas shaqada kaga hooseeyey hawshana markaas waday muddo kadib waxa i soo wacay hudayfe wuxuu igu yidhi iigu imow meesha ismaaciil shoobin meesha ayaan ugu tagay wuxuuna igu yidhi meeshaan waa bulsho ee anaaku soo wacaayo saacado yar kadib wuu isoo wacay wuxuu ii dhiibay saddex shareexo wuxuuna igu dhahay waxaan kaa rabaa in aad geyso saddex goobood oo kale ah kow geerish ku yaallo kontaroolka kismaayo waana soo dhigay waxyar kadibna waa la duqeeyey qof ayaana ku dhaawacmay labo geerish ku yaallo suuqa balka ama malaayga asigana waan dhigay gudaha ayaan u galay salli ayaan hoos ka geliyey waana la duqeeyey laba qof ayaana ku shahiiday saddex shariihadda saddexaad waxaan geliyey guri ku yaalo meel u dhow masjidka weyn ee waddada caashaneero waana la duqeeyey qofna wax kuma noqon waxaan la shaqaynayay shabakadda doctor ayuub muddo siddeed bilood ah intaa kadib waxaa ila soo xidhiiray nin lagu magacaabo axmed salaad oo jooga muqdisho kana tirsan jawaasiista maraykanka wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaajuusnimo ah waana ka aqbalay wuxuu ii diray xogaha mujaahidiinta gaar ahaan muhaajiriinta xogtooda iyo lambaradooda waxaan u gudbiyey xogta iyo lambarada rag ka tirsan mujaahidiinta waxaa lagu sameeyeyna war uma hayo waxaan la shaqaynayay jaajuuskan labaad muddo saddex bilood ah xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda aan sare ku soo sheegnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaa soo socota kow in falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xadduriddaca waxaa loo uskaday qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum wliyaa'u bacd wman ytwlhm minkum fainahu minhm in allaha laa yahdi اlqwm الظaalimiin wqowluhu slى اllah عlyh wslm man badla diinahu faqtuluuh rawaahu اljamacaة ila muslima wqowluhu slى اllah عlyh wslm laa yaxilu dam imri'in muslimi yashhadu an laa ilaha ila اllah waanii rasuulu اllah ila bixdaa ثalaaث النفس بالنفس والثيب الزاني والماarق min الdiin الtaariku liljamacة متafaq عlyh xukunkan wuxuu ku sugnaaday garaal haadaa wabillaahi towfiiq الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseenaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii saddexaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
تصفو القلوب وتطول الأبدان تخلو به الصلوات في فمح الفجار ولنور وجهك تخشع الأكوان سالك سالك وفي الرجاء سفينتي وإذا ظللت فأرشدي رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا اللقاء سوف نتكلم فيه عن موضوع مهم ما احوجنا الى هذا الموضوع في كل لحظه من لحظات حياتنا في كل لحظه وفي كل سكنه وفي كل قول وفي كل fadhigan waxaan kaga hadlaynaa mowduuc aad u muhiim ah kaasoo aan ugu baahi badan nahay nolosheenna daqiiqad kasta aamusnaanteenna ka hor inta aanan kelimad ku hadlin oo aanan samaynin wax ficil ah waa muraaqabada allah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء هو رب هذا الكون هو إله allah هذا waxba الكون.
kama qarsoona dhulka iyo cirka midna oo isagu waa rabbiga koonka oo dhan sidaa darteed culimmadu waxa ay yidhaahdaan muraaqabadu waa in qalbiga uu ogaado in mar weliba rabbigiisa uu u dhow yahay oo uu allaah la socdo wallaahi walaalayaal waa dhibaato weyn in qofka uu ka baqo muraaqabada makhluuqa inta uu ka baqayo muraaqabada allaah ka waran haddii maanta kaamarad la dhigo suuqyada goobaha dadka ay ku kulmaan iyo waddooyinka laguna yidhaahdo qofkii haweenay si xun u fiiriya mushaarka waa laga jari doonaa oo waa la ciqaabi doonaa markaas waxaad arkaysaa dadkoo aad uga taxadaraya aragtidooda indhahoodana hoos u dhigaya sababtu waa kaamarada darteed wuxuu ka taxadaraa kaamaradaha dadka balse kama taxadarayo in allaah uu la socdo daqiiqad kasta oo rabbi arkayo runtii waa arrin laga xumaado mararka qaar waxaad arkaysaa qofka oo ka xishoonaya carruurtiisa yaryar haddii ay carruurtiisa la joogaan ma samaynayo wax xaaraam ah waa uu ka xishoonayaa canugiisa yar ee shan jirka ah laakiin kama baqayo allaha weyn ee casiiska qahaarka jabbaarka ah ee u saaxiibka ah weynida iyo karaamada arrintaasi waxay muujinaysaa daciifnimada iimaanka sidaa darteed walaalahayga qaaliga ah waa inaan mar weliba xasuusnaannaa in allaah uuna arkayo ka hor inta aynan samaynin wax ficil ah ka hor inta aanan hadlin ka hor inta aanan eegin ka hor inta aanan qaadin tallaabo kasta xasuusnow in allaah uu ku arkayo islamarkaana uu diiwaan gelinayo wax kasta aad samaynayso mid ka mid ah saalixiinta waxa uu yidhi haddii dadku ay ka fikiri lahaayeen weynaanta allaah ma aysan caasiyeen runtii waa haddii ay ka fikiri lahaayeen weynaanta rabbi laakiin maanta dadku waxa ay ka fikirayaan oo ay ka baqayaan weynaanta makhluuqaadka qadarinta makhluuqaadka ayaa qalbigooda ku weyn sidaa darteed waxa uu ka xishoodaa dadka in ka badan inta uu ka xishoonayo allaha abuuray laakiin marka uu keligiis yahay ama safar uu ku jiro markaas wuxuu u caasinayaa rabbigiisa isagoo aan danka lahayn laakiin haddii agtiisa uu joogo makhluuq ha ahaado mid yar waxaad arkaysaa isagoo aan caasinaynin allah subxaanahu wa tacaala allah ayaan weydiisanaynaa inuu hagaajiyo quluubteenna oo uuna tuso ceebaheenna
أكثر من استحيائه من الخالق لكن لو كان وحده أو سافر وحده تجده يعصي ربه سبحانه وتعالى ولا يبالي لكن لو كان معه مخلوق ولو كان صغيرا تجد سبحان الله يعصي الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يبصرنا في عيوبنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مغرورة صدقاتها وحسابها مغرورة صدقاتها
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نجا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما barnaamijkii faafreebka wararka caawaa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijkan aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si sanku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى